farsamada gacanta oo ka kooban noocyo kala duwan waa mid ka mid ah xirfadaha ay sida weyn ugu faa'iideyn da'yar badan oo soomaaliyeed islamarkaana qaar badan ay ka heleen shaqo abuur ay ku dabaraan noloshooda qaar ka mid ah dhallinyarada waxbartay ee ku nool magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa dhallinyarada shaqa la-aanta ugu baaqay inay bartaan xirfado kala duwan oo ay ku shaqaystaan magacaygu waa jaamac siyaad maxamed runtii horta dhallinyaradu in ay wax bartaan iskuulla aadaan ilaa aqoonta meel sare ka gaaraan waa wax aada u qurux badan laakiin dhallinyarada waxaa loo baahan yahay in oo ay keli aysan ku ekaanin waxbarashada iskoolka oo ay ku darsadaan xirfado runtii waxaynu ognahay degmada dhobley maanta waxaa ka banaan xirfado fara badan hadday noqoto xirfadaha qeybta doontabo marka dhallinyarada meel walbay joogaan gaar ahaan kuwa dhobley waxaan ku boorinayaa kuwa waxbartay iyo kuwa weli waxbartaba inay ku dadaalaan barashada xirfadaha qeybaheeda kala duwan ayagoo aysan ku sallaynin xirfadan waa noocan waay sideeda shaqa ceeb maahan shaqa mar walbo aad ay u sharaf badan tahay qof hadduu mar buu shaqaysan karo xirfado runtii muhiimana waa jiraan noloshaada iyo daqli fadan fiicana aad ka heli karto noloshaada daman aad ku maareyn karto marka dhalinyaradu waxaan leeyahay noqda kuwa xirfadaha kala duwan barta magacayga haddaan ku bilaabo waa anwar dhaqanaa salaad oo ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada dobley sida og tahay horta adduunyadan hadda la joogo waa adduunyo horumartay waa adduunyo hor u socoto la jaanqaadkeedana adduunyadii hadda waxaa lasoo ogaaday waqtigii lagu shaqaysanayo warqad inay laga tegay oo noqotay qof kasta waxaad soo saari kartaa qofka wax soo saarkiisii ayaa hadda lagu qiimeeya laguma laguma qiimeeyo warqadda uu wato fursadda maxaa la dhihi jiray aad baratay misena farsamadii aad baratay ayaa kaa dhigaysaa qofkaad tahay dhalinyarte shaqooyinka gacama gacanta lagu qabanayo misena shaqooyinka farsamada eh inay bartaan inta badan ayaan ku boorin lahaa sida farsamada oo electricityda mobile repairga saloon amplificationka tailoringka all of it wixii ay noqotaba ini maxaa lihi jiray ay fursadaha ka faa'iidaystaan ay waxbarashada maxaa lihi jirayey maxaa lihi jirayey asaasiga ah ee qof kastoo maanta nolol maalmeedkiisa uu ka raadsan karo ee qofka uu iskaafin karo inay bartaan farsamada gacantu waa mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan casrigan iyadoo islamar ahaantaana loogu baaqay dhallinyarada ku nool magaalada dhobley inay xoogga saaraan barashadeeda siday uga shaqaysan lahaayeen xirfadaha kala duwan oo ay barteen